barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com waxaad
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa arbaca bisha julaay waa shan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinkala socodsiinaya anigoo xuseen bare iyo caashe ibraahim maashacuud
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida gaar ahaan kuwa beeralayda oo aad uga walaacsan miro abuur ah oo dibadda laga keeno kaasoo dhulka ku ridaya nabaad guur xilligii dalagga beeruhu soo go'i jirayna ah isbeddel ku keenaya dhulkeennii shinnidii inagu aan kolka horeyddii hawl ahayno intii badnaydna luntay sida dee hadhuurhkii magaranaysa aadan yabaal cilmi jaamac hadhuudhadii muhiimkiiyeen inagu magacda u bixinay iminka waxaad moodaa hadhuudhada la beeraa mostly waa genetic waa wax dibadda ka yimiday wakhtigiisiina la soo koobay oo genetica waa hadhuudh laba bilood baxaya
sidoo kale waxaad maqli doontaan maansiyahanada soomaalida oo saadaalin jiray cimilada iyo saadaasha hawada waxaad noola siman tahay dadka oo samhalaliya la salcaamay jiilaan oo subaxaanay filanayn intuu eebba saaciiday cirka sagal ku daabacay daruurtuna sagootiday saadaasha guudnimo ku sifeeya waa khayr oo intuu dirir sagaal iyo seerma weydataajiris saameeye dunidii dhulka saacu wada maray oo saqda dhexe jirkii daaya surta dhagaxa kala baxa ee sigay damasha waaweyn isagaan sabeen dilin oo sigiya dabayl wadan qorraxdana ku simay maya dhinaca heesahana barnaamijku waxaad ku maqli doontaan qalbigaygu tuurabay dalyaama noqoto kunka gaari waaya
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo xiiso badan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong ung ayaa ku faanay tijaabadii guusha lahayd ee dalkiisa uu talaadadii ku sameeyey gantaala nooca ridada dheera ee qaaradaha isaga gudba kim jong ung ayaa koox saynisyahano iyo farsamayaqaano ah u sheegay in maraykanka siduu hadalka u dhigay aanay ku farxi doonin waxa uu ugu yeeray xirmo hadiyad ah oo ay u direen xilli ay u dabaaldegayeen maalinta xorriyaddooda si ay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi kuuriyada waqooyiha ayaa gantaalkan oo loogu magacdaray waa song afar iyo toban waxay talaadadii ka tijaabisay garoon diyaaradeed oo ku yaala meel ku dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka shiinaha
magaalada hamburg ee dalka jarmalka ayaa waxaa ka socda diyaargarowga loogu jiro shirmadaxeedka labaatanka dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan boolis tiro badan ayaa la geeyey magaalada waxaana sidoo kale isa soo abaabulaya dibadbaxayaal doonaya in ay mudaharaad dhigaan dadka siyaasadda faalleeya ayaa tilmaamaya in arrimo badan ay hor yaallaan madaxda dalalka hodanka ah iyada oo lagu wado inuu shirkaasi ka qayb galo madaxweynaha maraykanka donald trump ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel oo dalkeedu uu shirkan martigelinayo iyo madaxweynaha maraykanka ayaa ku kala aragti duwan arrimo ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada adduunka iyo ganacsiga laakiin waxaa jira arrimo kale oo ay isku aragti ka yihiin sida ka hortagga argagixisada iyo tijaabada gantaalka kuuriyada waqooyi
duhur wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan beeralayda soomaalida ayaa muddo sannado ahba waxay ka cabanayeen hay-adaha gargaarka keena oo xilligay wax soo saarka beeruhu soo go-aan islamarkaana keena raashiin mucaawino ah oo dadka loo qaybiyo si ay uga caajisaan tacabka beeraha oo ay raashiinka bilaashka u qaataan waxaa cabashadaasi ku soo biiray iniyo midhaha abuurka beeraha ah oo laga keeno dibadaha kaasoo nabaad guura ku ridaya ciidda iyo xilliga la filayay inay wax soo saarka beeruhu soo go-aan ibraahim xaaji maxamuud suldaan oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good waxaad moodaa in dalagyada iyo malaasinka shinnidu wakhtigii hore iyo wakhtigan imika in yaruu isbedelaan aw keenay wakhtiga hore arabakida dalaga arabakida waxaa la beeri jiray badhaysaa kowahay badhaysadu waxay ahayd kaldambeedka kaliileed ee diraacdiina ka dambayso ayaa inta carrada la rugo lana sii shiniinay si roobku u horeeya awbaqilkaa u keeno arabikidaasi waxay go-aysay february baa carrada la rogayaa lana shiniinaya dabayaaqada maaris ama maaris bilowgeeda dabayaaqada maaris waxaa dhacaya roobkii inuu bilaabmayo malaasinkeennii roobka guga ee ugu horeeya oo ah todobka todobkaasi waa qadin yar diraac buu noqonayaa sirmaweydadii oo diraaca diraacdii waxay shan iyo labaatanka mars ayuu isbedelayaa malaasinkuu kala guurku ku beegan yahay shan iyo labaatanka mars roobkaasi waa inay ku biqishaa ugu yaraan shan iyo labaatan cisho ayay siirkaasi kusii jiray carada badhayshada laleeyahay taasi arabikiday ahayd roobkaa u horeeya ee diraaceed ee twenty five mars marka la arko inuu roobkii curtay malaasinkiisiina wanaagsan yahay waa la qodayey dabadeetana haruurka haruurkeennii shinnidii ina waan kolka horeydi hawlahayn oo intii abuurkeennii intii badnaydna luntay sida dee haruurkii magaranaysa aadan yabaal cilmi jaamac haruudhadii muhiimkiiin inagu magacda u bixinay iminka waxaad moodaa haruudhada la beeraa mostl waa genetic waa wax dibadda ka yimiday wakhtigiisiina la soo koobay oo genetica waa haruur laba bilood ku baxaya wakhti alla wakhtigii la beero diraacda haddii la saneeyo isla miicaadaba dabayaaqadeeda u bislaanaya waxa weeyaan iminka inta badan malaasinka rasmiga ah ee shinnida la beeraa waa xagaa dabayaaqada xagaacadde oo ah juun dabayaaqadeeda bishaa iminka inu soo dhaafnay iyo xilligan iminka aan joogno xagaamadoobe bilowgiisa
waxaad tiri bishan julaay ee hadda aynu ku jirno dadka beeralaydu waxay dib u beerayaan amase abuurka ay ku ridayaan geedgaabkii iyo shinni dambeedkii wakhtigii dambe maadaama xilli roobaad dambe oo karantii uu hadhay oo uu bilaabmayo marka goorma dalagyada ay beerayaan iyo abuurka ay shiniyeyn doonaan nooc mu noqonaya badan xilligan waxii la shiniyeeyaa inta badan dhulka dee beerroobaadka ee bannaan inta badan ee dhulkeenna waxaa laga shineeyaa geedgaab iyo haruur haruurkaasoo kaa cimriga degdegee genetiga ah iyo geedgaabkii oo ah qamadi heed iyo sarreen intaasaa xilligan la shineeyaa lana beeraa arabikhida lafteeduna waa ka mid weliba ta arabikhida iyaduna genetiga ee cimriga gaaban ee dabaka dhalada af soomaaliga dabaka dhalada loo yaqaan siirarkeennii arabikhidii loosada iyo dhiigada iyo ahaa runtii waxaad moodaa inay dee tafiir go-een oy sii tafiir go-ayaan wax kaydin la yidhaha iminka aan dadku samayn awel dadku kaydin buu siirka ku samayn jiray waa la ilaalin jiray tafiirta iminka hay-ad baa malaha usoo sida siirarkii taawun bay sugayaan taasina wax jeenatiga wax yaryaroo magaranaysaa iska lasoo farsameeyey ayaa unbaa dee aan helaa marka arabakhida dabaka dhaladaa waa la beeraa geedgaabka oo heedda iyo sarreenka iyo qamadiga ana waa la beeraa inta badan dhulka banka ah dhulkaa buuraha dhexdooda ee baxana haruurkaa yaryare caynkaasaa laga beeraa intaasoo geed oo dalagba xilligan waa la shineynaya sanadkan waxaad moodaa in wax biqila amase wax abuura oo la beeray oo soo biqlay aanu jirin isbeddelkaa cimilada ee imiga yimid ama sanadadan dambeba yimid ee uu yaraaday wakhtigii ay soomaalidu beeran jirtay beeraha isbedelka ku yimid maxaad u malaynaysaa waxaan u malaynayaa dee taasi way caddahay ama deegaan ahaan waxay ku caddahay isbedelka waxa keenay horta nabaad guur dadkuna nabaad guurka innagaa gacanteenna ku samaynay waxa weeyaan habnololeedkii imika casriga ah ee la samaystay dadku dhallinyaradii boqolkiiba sagaashan waxay ka adeegataa dhuxul dhuxushaana waxay dhirtay ku gubtaa caraduna way gubataa carada kolka la gubo abuurkii ku jiray iyo nafaqooyinkii huyumaskee carada ee dhirta kale ku noolaan lahayd intuba way burburaan roobkaa da-ay meeshaa dambas mooyaane wax kaloo ugu imanayaa run ahaantii ma jiro sidaa darteed roobka di-iddiisa halbowlay dhirtu u ahayd waxa weye dhirtii kolkii meeshii laga xaalufiyey waxa khalkhal galay nidaamkii cimilada ee soo naqaanay ee soo jireenka ahaa waxa weeye haddana waxaa raacay biyihii cirka ka da-ayay laftigoodii oo dhulkii wax abuurahoy ka biqliyaanba tootali aanay jirin haddii abuur tigaadeed ay ahayd haddii abuur magaranaysaa dhirtii yaryarayd blantiska ay ahayd hadday abuur geed weyn ahaydba wixii wuu gubtay caradii way gubatay nafaqadii carada ku jirtay way gubatay waxa weeye kalsoonidiiba markaa barida uma fadhido talow ma roobbaadi'i talow roob ma di'i waayo talow ma sida wax loo arko un in loo magaranaysaa carcararo ayaa arrintu imika aniga igu muuqataa haddii ay halkaasii dhaaftana waxba laga yaabaa dee inay wax ka laladegaan ka sii weyni ina qabsado
kaasi waxa uu ahaa ibraahim xaaji maxamuud suldaan oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha oo magaalada boorama ugu warramayay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good dhinaca kalena ammaansiyahanka soomaalida qaarkood ayaa suugaanta ku muujiyey xilliyada kala duwan ee sanadka iyo saadaasha hawada hadba sida la filayo wariyaha v o ed cabdikariim olol ayaa arrimahaasi ka waraystay abwaan maxamed axmed godane oo ka mid ah suugaanyahanada gobolka sool ku sugan
aniga magacayga waxaa lahaa maxamed axmed maxamuud laakiin dadku ima yaqaan waxaa la yaqaanaa abwaan maxamed gudane anigoo ku masalaya macnaha guga aan lahaa waxaad noola siman tahay dadka oo samhalaliya la salcaamay jiilaan oo subaxaanay filanayn intuu eebba saaciiday cirka sagal ku daabacay daruurtuna sagootiday oo cabirka sancadaaluhu intuu kacay salaaddii saadaasha guudnimo ku sifeeye waa khayr marka taasoo kale dee waa cimiladii iyo roobkii aan la filaynin iyo sida jawigu noqday oo kale haa waa noocaa iyo sida jawigu yahay iyo magaranaysaa dee deeqda ilaahay cirka sagal ku daabacay daruurtuna sagootiday oo cabirka sancadaaluhu intuu kacay salaaddii saadaasha guudnimo ku sifeeye waa khayr oo intuu dirir sagaal iyo seerma weyda taajiri saameeye dunidii dhulka saacu wada maray oo saqda dhexe jirkii daaya surta dhagaxa kala baxa ee sigay damasha waaweyn isagaan sabeen dilinoo sigiya dabayl wadan qoraxdana ku simay maya marka waa roobkii iyo dee barwaaqadii habeenkii oo dhanda'ayay oo aan dhirtii iyo khasaare iyo dhibaato toora gaadhsiinin baa oo siduu da'ay baad markaa sifaynaysa waan sifaynaya markay tahay sagaalada salaanta iyo bariidada darisku isa siiyeen oo sarta aqalka loo waday oo sinta laabqabowgiyo saxansaxada loo bugo oo buuraha sallada dheer iyo safarada iyo laagaha biyihii ka soo degay ee togana socod wadaagta leh ee saqadha isu kaashaday sheekh xisaami weyn helay oo ay saalada ka maydheen marka waa dhulkiibuuba nadiifiyey oo arligiibuu ka dhigay barwaaqo oo dadkii buuraha saaraana way soo degeenoo haye dhirta sarena faraq iyo isusulatay laantu caleentu saayid ugu taal saarkuna ku maran yahay saraxa cawaalbaxay sahanku aan weli gelin marka een, waxaan u malaynayaa tuduca dambe waxaa soo socda bartaad kaga hadlaysay awrka iyo hasha iyo iyo markaa een, xoolaha ay kaga hadlaysay haye oo sahlan maayo qoodhe orgiguna sidiisii sawaxankii la soo kacay oo sumalka idaha lagu daray oo daarqabkuna saliilyada soo faystay miciid iyo ka salsaliyey doobtii marka dee waa awrkii geela ku jira iyo iyo sida uu barwaaqadaasi ula saanqaaday iyo wax u roorsanayo ka salsaliyey doobtii oo carmel tebisay dhowr sano iyo uurmaran sideed jira iyo markuu soobi roorsado suxullada dhulka u dhiga shafka saaro khoofliye sinahana ku kala rogo ee ku salaxa jeeyaha si aad u aragtaba dee jeeyaha isaga waa gacmihiisi waa gacmaha ragga ay adeegsadaan oo kale Een, ku salaaxa jeenyaha oo sirta wiilkii la ogaa wiilka geela raaca bahadiya jaraawrka baaqabka sirta la og sirta wiilkii la ogaa saray saray intuu dhaho u jiheeya soofaha sirta wiilkii la ogaa saray saray intuu dhaho u jiheeya soofaha oo farduhuna sullaacada hadba sabar gawaabaan oo sifallaha colaadiyo saxalka eebba uga tulay oo sitaaca iyo kooraha sula raarta lagu xidhayo sangayaasha naaxiyo siriirowda geenyadu oo suulka iyo qoobkiiyo salaantuna caddaan tahayoo sinjigii taleexiyo doorsoomi siirkii oo saryankii iyo ugaadhuna sarjigeeda dooxada salaaddii ka foofaanoo kayl sugata maatadayaan baydargu suufin ay sarsar u daaqaan marka waa dhankii nabadgelyada iyo sidaay u daaqayaan iyo barwaaqadii iyo iyo marka abwaane een haye noo sii wad Een, sarsar u daaqaan saamaan sidaas yar mawada intaasay ku dhammaataa marka een abwaane aad iyo aad baad u mahadsan tahay een maxaa kuugu yaabadnaa dhaqanka aad aragtay oo aad aad uga yaabtay oo aad tiri wallaahi dhaqankii meelaha laysu ku socdaa maase anigu aan sameeyey oo la yidhaha ilaahayna ku ogyahay baan bulshada oo dhan ku mar waxaan ku halqabsaday nin cabdi la yidhaahdo hadduu dana waaba cabdikariin oo laleeyahay Een, waxaan ka bilaabay cabdi oo adduunyada qof kastaba astaan baa irsiqiisa ku xasili aakhirana xisaabta iyo ololka iyo naarta iyo udug iyo jannada wacan saamiga intuu helo isaga abaal marin aan ararta guud iyo oogada ka soo rogo adimada dhulka u dhige awalkeeda igaho aakhirkana wax ka ogow nin bakhaarisha u galayoo ayan nooc intuu dhigay oo imaaraad ka soo rogay iridkiisa yuurura oo iibkaygu waa naqad oo dhahdiisu ay tahay oo adeerow la leeyahay iyo naamaahi kiishka ilaahayna ku ogyahay afkun inuu ka wen yahay oo abtirsanyihiisiyo inkiraya haybtiiyo afrika iyo eshiya midba ayaan la howlgalo axad iyo kitaab qaba oo odhaahdu ku leeyahay iyo eraygiisu been yahay ilaahayna ku ogyahay nin wadaa dusha uga ego wacdiga iyo aayaad isla taaga suuqyada oo adinkana ku xeeldheeroo uuriyo afkala jira ku adeegto gobollada oo aadmigana ku cawarayoo sixirbarar il kaga ridayoo asqa nolosha kaga dhigayoo keligii wax xuruursado oo ehel iyo islaalnimo midna ku intifaacayn ilaahayna ku ogyahay marka dee bulshadii oo dhan baad tilmaamaysaa oo waxaad kaga hadlaysaa qaybaha dadkaasi in ilaahay ku ogyahay macnaha waxaad ka wadaa in dee waxaanu sheeganaya qofkani uu ka shaqeynaya
nin awood wuxuu heliyo tawakale ilaahay oo alaasayda soo kaca oo kula tuurta aamino nidadkiisa ku asturan faralkana ilaashada nina aan ka gelin eed ilaahayna ku ogyahay miskiin aan itaaliya ehel meesha ku lahaynoo albaabada ka tugsada oo insha allaahu yaho abbaartiisu midun tahay oo aan aflagaada kaa qaban ilaahayna ku ogyahay kaasi waxa uu ahaa abwaan maxamed axmed godane oo ka mid ah suugayahanada ku nool gobolka sool oo halkaasi ugu warameeyey wariyaha v o eda cabdikariim olol
dhinaca heesaha dabacsan ee aan idiin haynana waxaan idiin soo qabannay codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi heestiisii caan ka baxday ee beeni raad male
ratigaan haynahay aqalku ridaayo rarka lama dul saare dumarkuna ramaaskiyo ramadgeelnin maalaye kaa raacayaane qalbigaygu tuu rabay ralyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya qurdadanbaan ayaan reer ku oode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigiyo raxmo qura ayaa rubis la joogane abeenirad male leela law run mooda arookidaayo raaxada adduunyada ani wayga taagte risiiqii la ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye rasama la haystiyo ma laysku riixaa reebay dunide wax dhambaan raafaadoon rucula orod ku daaloon raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegtee ragannimo ma wayne beeni rad male beeni rad male deelalaw run mooda
beeni raad maleh iyo codka macaan fanaanka salaadarbi intaas haddaanu ku dhaafno xubintii cayaaraha wararkii u dambeeyey haddaan jalleecno maxamuud mascadeh ayaa minneabolis kusoo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha weli waxaa magaaladan minneabolis ee gobolkan minnesota si xiise lowga socda koobka toddobaadka soomaalida oo ay ku baratamayaan afar iyo labaatan kooxood oo ka kala yimid dhowr iyo toban gobol oo ka mida dalkan maraykanka iyo weliba gobolkan minnesota waxaana ciyaaruhu haatan ay soo galeen wareegga lix iyo tobanka oo ay u soo gudbeen lix iyo toban kooxood siddeed koox oo ka mida ayaa habeenkii xalay ahaa fooda isdaray waxaana kulankii koowaad uu dhex maray kooxda o b k ee ka jirta gobolka washington magaaladiisa seattle iyo kooxda wilmer ee gobolka minnesota waxaana saddex iyo eber guushu ay ku raacday kooxda o b k ohio united oo gobolka ohayahna waxa ay barbaro la gashay kooxda kubadda cagta ee san diego ee gobolka californiya hase ahaatee waxaa rigoorayaal guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee ohio united tawakal uu ka socotay gobolka arizona iyo faynus oo gobolka minnesota ayaa iyaguna fooda isdaray waxaana saddex iyo hal ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee tawakal ee gobolka arizona hase ahaatee waxaa kulan adag uu dhex maray labada kooxood ee isku waddanka amaba isku gobolka ka dhisan aan idhaahdee ee t c stars iyo st cloud oo loo yaqaano qaranka ciyaartan oo taageerayaashii ugu badnaa ay daawanayeen uguna dambaysay kulamadii habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa hal iyo eber ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee qaranka ee magaalada st cloud labada taageerayaal ayaa ciyaarta kadib markay ciyaartu gabagabowday aad moodaysay inay farxaddii iyo damaashaadkii ka tambadisay oo ay gacanta yare isula tageen walow aan dhib weyni ee goobta ka dhicin hase ahaatee waxay haatan kooxaha st cloud tawakal ohio united iyo b k ay sugayaan kulamada maanta dhici doona ciddii ay guushu raacdo ee u soo baxda haddaba xasan carab oo ka mid ah guddiga qabanqaabada ee ciyaarahan ka soconaya magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaan ugu horrayn weydiiyey bal inuu iiga warramo kulamada maanta layskaga hor imaanayo
jiri doono insha allah uu bilaaban doono p m oo lagu bilaabi doono kooxda somali tigers oo minnesota ah iyo ocean stars oo portland oregon ah taas markay dhammaato waxaa ku xogto haddana shanta iyo barka haddana waxaa dheeli doona insha allah rochester aa dheeli doonto iyo gargaar from st cloud haddana ciyaarahaas markay dhammaadaan waxaa kusii xigo p m waxaa dheeli doona insha allah waxaa dheeli doona ohio north star iyo denver aa dheeli doona ciyaarta ugu dambeysa waa waaye waa aldi oo from st cloud ah iyo f c bayax oo st cloud laba koox oo rival oo st cloud isla dheeli doonto ciyaarta ugu dambeyso beri insha allah ee dabcan marka la eego ee garoonka waxaan arkay dhallinyaro aad u fara badan oo aad u da'yar ayaa ka mid ahaa taageerayaasha dabcan ciyaartooydana ka tirsan ee haddaad iiga warranto marka ee hadda ciyaartii ugu dambeysay t c qaranka markay dhex martay waxaad arkaysay dhallinyaradii oo isku buuqaya iyo sideed uga gaashaamanaysaan inaan wax dhibaata iyo garoomada ka dhicin markay ciyaaruhu socdaan ama aan ciyaartooyda dhibaato loo geysanin ama arbitrayaasha ciyaarta ilaalinaya ee dhexdhexaadinaya anigana dhib ugu imaanin maxaad samaynaysaa wallaahi horka hore garoonkan wuxuu ku fiican yahay securityka waa ad- waa adegyahay haddana kooxihii sharciga la siiyey koox kasta waxay ka baqaysaa haddii dagaaltamaan koobka in laga saaro marka booliis baa joogaan guddi baa joogaan marka saasaa lagu badbaadayaa Ee, marka la eego marka banuuniga ay kooxuhu soo bandhigayaan iyo qaabka ciyaaruhu ay u socdaan ee, maxaa laga baran karaa baad isleedahay muddada ay ciyaaruhu halkan socdaan dhallinyaraduna ay banuuniga ciyaarayaan wallaahi ciyaarahan just only maaha iska dheel maaha oo sanad kasta la qabanayo is presented by minnesota united waa kalabayaasha Min- minnesota ka dhisan waaye mlsta Eh, waa imaadaan waa daawadaan waxaan la rajeynaya insha allah ciyaartooyin inay ka qaataan aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xasan carab oo ka mid ah guddiga qabanqaabada ee ciyaaraha soomaalida ee ka socda magaalada minneapolis oo barnaamijka marti igu ah tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa maxamuud nascaddow idila sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada maryan mursal
codkaasi maryan mursal heesta hayluminina ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmayna galabta saacadda markay tahay haddii alla idma afarta intii ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo